habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimaad axad ah bisha disembar waa afar iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somalilat com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya cashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha
la yeelanay wasiirka amniga ee maamulka goboleedka koonfur galbeed oo ka hadlaya maleeshiyaad ka soo goostay al-shabaab
maalin walbo iyo saacad walba waxaa jiro rag cusub oo horey ka imaanayo maadaama ay bilaawatay shaqadii shaqo ka duwan berigii hore waxaa jiri jiray in qof iyo labo ama isbuucii ama bishiiba ay yimaadaan laakiin hadda ciidanka imaanaya oo dhinacaas ka imaanayo waxay iskula socdaan toban toban labaatan labaatan intaba shaqada waa ay socotaa insha allah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha ayaad sidoo kale maqli doontaan
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii dunida wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa ku tilmaamay cunaqabatayntii ugu dambeysay ee qaramada midoobey dalkaasi ku soo rogeen inay la mid tahay ku dhawaaqi dagaal iyo is-hortaagid dhaqaalaha dalkiisa warbixin laga akhriyey wakaaladda wararka ee dowladda kuuriyada waqooyi k c n a ayuu afhayeenka wasiirka pyongyang ku sheegay in ay gebi ahaanba diidan yihiin cunaqabatayntan cunaqabataynta ayaa lagu sheegay inay jawaab u tahay tijaabadii u dambeysay ee gantaalaha qaaradaha isaga goosha ee ay ciidamada kuuriyada waqooyi tijaabiyeen jimcadii ayay ahayd golaha ammaanka ee qaramada midoobay si wadajira ugu codeeyeen in cunaqabatayn hor leh oo lala beegsanayo kaabayaasha barnaamijka gantaalaha ee dalkaasi kuuriya waqooyi lagu soo rogo warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa intaas ku darayso hanjabaad maraykanka ku aadan oo leh haddii maraykanku uu doonayo inuu nabad ku noolaado waa in uu ka baxaa siyaasadda duulaanka ah uuna bartaa wada noolaashaha waddamada hubka nukleerka ah leh
dowladda dhanka bidixda ah u janjeerta ee dalka venezuela ayaa bilowday inay sii dayso maxaabiis siyaasadda u xirxiran tallaabadan oo naruuro kooban u noqonaysa mucaaradka ayaa xukuumadda madaxweyne nicolas maduro ay go'aansatay inay sii dayso ugu yaraan boqol iyo siddeetan maxbuus oo xabsiga loo taxaabay kadib markii ay ka qayb qaateen bannaanbaxyo dowladda lagaga soo horjeeday maxaabiistan ayaa la sii dayn doonaa hal mar iyadoo la filayo in hanaanka sii dayntooduna uu qaadan doono dhowr saacadood kooxaha xuquuqda aadanaha u ololeeya ayaa sheegay in dowladdu ay hayso maxaabiis ka badan laba boqol lixdan iyo siddeed qof
maamulka madaxweyne donald trump ayaa ku sheegay war qoraal ah in la adkaynayo arrimaha soo galootiga dalka maraykanka in ay sal u tahay laba dhacdo oo dhowaan dhacay kuwaas oo ay ku lug lahaayeen dad lagu keenay dalka maraykanka habka dacwooyinka qoysaska ay qaybaha kale ee eheladooda ku codsanayaan maamulka donald trump ayaa sheegay inuu nidaamkani caqabad ku yahay amniga dalka maraykanka taylor holton oo ah siihayaha afhayeenka hay-adda amniga gudaha ee maraykanka ayaa ku sheegay war qoraal ah shalay oo sabti ahayd in hay-addiisa ay xaqiijinayso in dadkii looga shakiyey inay ka dambeeyeen weeraradii argagixisa ee harrisburg pennsylvania iyo kuwo kale oo la xiriirayba dembiyo la xiriira argagixisada ay ahaayeen dad ku yimid maraykankan hanaanka dalkugalka qoys ah oo mid jiray muddo aada u dheer ooay dadku ku imaanayeen jimcihiina axmed amanimali almofi oo ah konton iyo kow jir nin hubaysan ahaa oo ka yimid masar ayaa rasaas ku furay boolis ka hor inta aysan dilin isaga
madaxweynaha dalka ukrain ayaa uga mahad celiyey maraykanka go-aanka ay ku siinayaan hubka waxgumaada dalkooda xilli diblomaasiyiin ruush ah ee ay sheegeen in tallaabadani ay keliya horseedi doonto dhiig badan oo daata jawaabta carada leh ee ruushka ayaa soo baxday maalinun kadib markii maraykanku uu shaaciyey inuu ukraine siin doono hubkaasi si looga gacansiiyo dalkaasi dagaalka uu kula jiro goonogoosatada ruushka taageero ee bariga dalkaasi ka dagaalama maanta maraykanku waxa uu si cad ugu riixay ukraine dhanka in uu dhiig cusub daato ayuu yiri wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka ruushka isagoo intaasi sii raaciyay in hubka maraykanku uu u horseedi doono dhibaato cusub in dalkaasi ay jaarka yihiin ay ka dhacdo si wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastood nagala socotaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey jaamac buulle jaamac oo stuudiyaha igu wehliya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadahayoo kale toddobaad walba aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa madxafka salyan ee laga furay sanadkan magaalada hargeysa waxaana inoogu marti ah siciid shugri oo ah aas-aasaha madxafka waxaanan jecelnahay bal inuu xusuus dheerna geliyo marka uu noo guuda galo agabka dhex yaalla madxafkaasi oo ay dadku ka bogan doonaan siciid marka hore kusoo dhowow laanta afka soomaaliga v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeysta aad iyo aad aad umahadsantay jaamac waa dhowahay walaal waa dhowahay waa ku salaamaya salaamullah waxaad marka hore noogu bilowdaa fikirka iyo sidii aad u aas-aastay madxafka saryan waa mahadsantay walaal fikirku horta waa dhinacyo badan buu taabanayaa aniga markuu fikirku igu soo baxo wuxuu ka soo maaxay waxyaaba fara badan oo shaksiya anigoo jeclaa waxaa la yidhaha horta taariikhta aad baan u jeclaa xagga dhaqanka waan aad baan isugu wanaagsaniy markaa marka arkay duruufo badan oo aan iminka dalkan aan ka jirin ilusion iyo wax kaydin taariikheed oo wixii horey jirana ay ka baabeen ayaan u guulsaday shaksi ahaan iyo ciddii kale ila garab gashaba si aan anigu hormood u noqdo inaan madaxabkan sarian museumka aan bilaabo oo muddo laga sameeyey socdodaka laga bilaabo labiyo toban laba kun iyo shan iyo toddoba shan iyo tobankii dhamaadayna oo furitaan imika ah laba kun iyo toddobiyo toban waa madxabka magaciisa waxaa la yidhaha sarian museum oo hargeysa ku yaala somaliland waxaanu sarian ka tarjumayaa magacani waxaa la yidhaha biriidka buurjoog biriidka oo dalkeeda ku qaalaya ayaan ugu magac daray isagoo magaciisu uu fasirayo xayawaanka qaaliga ah ee dalkeena ku jiro waya aan ugu magacdaray waya waan u imaanaynaa faahfaahinta madxafka waxaad iiga warantaa ayaa kugu weheliya ama gacanna kugu siiyey in madxafkan aad furta horta anigu ra'yigana waan la imi maalgelinka waan la imi sabiid ahaan laakiin dhulka laga dhisayo anigu dhulka waa dhulka laigu daaqay xagga dawladda oo horada aan u deganaan ina markii dambana sharci ahaan laska ka furo taageer ahaan dad muxuu haaye marka la soo ururaya cagabka wax keenay oo qaar volunteers ama dadka muxuu haaye isxilqaamay waa jiraan meelo badan baa ayay wax ka imanayeen oo dadku wax ka soo ururinayeen marka horta tawgumiya waxa weeye waa meeshii saldhigii oon sameeyey wanaagkii wax lagu kaydinayey oo anugu amaalgeliyey iyo dhulkii oo laygu tabarucay waxaad nooga warantaa inta ay kugu qaadatay agabka meesha hadda aad ku hayso iyo noocyadooda intii aad ka gaari karto saano agabka aan meesha ku haya waa fara badan yahay marka beel la eego waxaa ilaa laba kun iyo shan boqol oo item baa meesha ii yaala waxaana u kala baxayaan agabyo xagga dhaqanka haddaad dhaqankeena hadday tahay agabkii aqal soomaaliga ahaan jiray dhig iyo hadday yihiin cawsas iyo hadday kabda yihiin iyo hadday yihiin isku joogyo iyo hadday yihiin karbaashyo iyo alool iyo wixii la halmaala hadday tahay wiciyadii ay berigii hore lahaan jiray xeerooyinkii ubooyinkii gandaaladii iyo xeerooyinkii wax ku jiray hadday tahay waxyaabihii bixi tahay wax ku rajiyay mooyooyinkii hadday tahay tuuliserisanaaja hangool gurimo hadday tahay waxyaabihii aydeenu dareekaan u qaadan jiray ay kamid yihiin dalka muxuu haaye xaawalada ama dumarka ama ragga gabaha boqorkii bacalihii hadda intay xagga tuulkiisa la istimaanta ragga gaashaankii iyo hangoobkii iyo waxalagusogayo warankii murjikii dee waa wax fara badan oo anaa halkan laba kun iyo shan boqol oo xagga dhaqanka haddaan kuu keeno caynkaasi ayaa ayaa ayaa ka muuqda dhinaca kale jira documentation fara badan oo sawiro ah oo iyaguna ka tarjumaya kuhaaye xagga qaybta dee historyga salkan uu soo maray sawiro waxyaaba documentationa oo ah ku tacalluqa ilaa taariikhii saca weyn ee soomaaliya soo martay ilaa isticmaalkii iyo intu horreeyey waxaa kaloo ku jira dee wax faabadan oo kuu tiriyo oo kamida dhinaca kudhiisa archaeology soomaaliya kudhiisa aan kusoo qoray inahaasoo dhan baa jaamacow aa meesha yaala waa tahay aanu u gacan haadina dhegaystayaasha dhegaysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka jaamac aad iyo aad baad umahadsan tahay v o a waa idin salaamayaa adigana si gaaraan kuu salaamaya magacaygu waa saxabiid xaasha ardaale waxaan joogaa magaalada boorama runtii fikirna waan qabaa laba su-aaloodna waan qabaa fikirka koowaad haddaan ku hormaro horta aad baan usoo dhaweynayaa madxafkaasi laga furay magaalada hargeysa tarian museum saciid shukrina waan ugu hambalyeynayaa fikraddaasi uu keenay ee muddada labada sana u waday waxaan jecelahay haddaan su-aasha u gudbo runtii dadka dhaliilsan madxafkaasi waxay sheegaan in keliya uu yahay madxaf ay ka buuxaan uun s n m iyo muuqaalo iyo sawiro muujinaya laakiin waxyaabihii museum lagu yaqaanay ama masxaf ee taariikhii hore iyo ile somaliland may bilaabin toddoba iyo labaatan sane in badan bay jirtee aanu ma ahay aanu ka koobnayn marka taas waan waxaan jeclaan lahaa inuu naga kaafiyo midda kale waxaan weydiin lahaa saciid jubri sida aada xirtay madxafku wuxuu ka kooban yahay ilaa ama ka jira laba kun iyo shan boqol oo item ama shay waxyaabaha ad xirtayna waxaa kamid a agabkii dhaqanka iyo hidaha laakiin marka laga hadlayo museum ama madxaf waxaa muhiim ah in ay ku jiraan waxyaabo dee taariikhi ah oo soomaalideenii horena taariikh u ahayd sidoo kalena waktiyo hore jiray ama qarniyo jiray oo hadda dadku ay ku cusbaan karaan indhahooda marka ilaa iyo haddana noomaad sheegin dee wax arrimahaasi ku saabsan marka taana in laga kaashaan jeclaan lahaa labadaas soolood baan jecelahay inaan weydiiyo saciid shukri waad waad mahadsan tahay saxadiid saciid shukri kusoo dhawow waa waa aada iyo aada u mahadsan yahay dhegeysta xaggaa su-aasha iga weydiiyey waa asiibay runtii waa jirtaa musan isagoo dhowr meelo u kala baxoy dhaqankii dhaqankii sii horreeyey xuduun weyn bay ku leedahay halgankii dheeraaye somalia national media waana halgan ku xiriirsan waxyaabihii dalkeena ka dhacayay haddaad eegto qolqankii somadooda u dambeeyey si somaliland ka dhacay soma adigsa sanamuba soo qaatay waa dad laakiin waxaa raacsan halganadii ka horeeya daraawiishii ee cidda soofi ugu dhowda aan uga wadano waxa yee ingiriiska iyo wixii nasadoolka dhex mara waxaa raacsan dagaaladii ka dhacayay geeska afrika toddobiyo todobaatankii maxay u dhaceen maxaa sababay waxaasoo dhan way ku jiraa maxaa loogu baxay etoobiya dadku ugu baxeen ee kualisay marka s n waa run waxa weeya waa taariikhdaas saca weyn ee socotay sadoystay soo maraysay ee ee bilaabatay ee keentayna dee xoreynta somaliland runtii la la inkiri kara maaha waana xudun weyn waana waana kaalaa taswirahoodna way yaalaan markaa taasi waa waa muxuu ahaaye waa saasay tahay laakiin laakiin inta aadan inta aadan jawaabta labaad u gelin su-aasha dhegaystaha ka soo wactamay magaalada boorame waxaa ku jiray in ay inta badani asnam yihiin marka ma ma runbaa oo miisaanku wuxuu u badan yahay tan asnam masalan tusaale ahaan daraawiishtu way ka wakti dheerayd wayna ka cuslayd halgankii ay ingiriisku la gashay dagaaladii ay asnamtu galeen marka miisaanka dhinacuu u badan yahay dhinacaasaa laga yaabaa inuu ka imaanayo horta dhinaca haddaad soo gasho qaybaarka horey u qaybsadaa qaybta taariikhu waxay uqaybsantaa dhowr qaybo waxay ka baksanaysaa horta taariikhdii colonial history haddaan kala qabo xilligii isticmaalkii iyo sidii ayaa ayaa gidaarkaasi inkaasuu baabisan yahay gidaar kale ah waxaa jira isla runtii isla soo galaysa dawladihii iyo wixii ka dhashay bardaanka gobonimo doonka gidaar ballaaran baa jira oo run ah oo taswiiro fara badan yaalaan si asranta waa runtii waa way way taabaa waxaa jira gidaar kale oo isla qubiisu ku tacalluqa oo xilligii dawladihii milatariga ay joogeen ee waxaan dhibaatooyinka gudooda lagu tacalluqiyay taa ku dhiiriya ku jirtaa waxaa kale oo ku jira waxyaabihii ka soo baxay burburadii iyo dagaaladii iyo kii ka soo hadhay iyo dadkii ku dhig intuba meesha way yaalaa marka wa wa wa wa wa wey waayahay ee su-aashiisii labaadna waxay ahayd agabka aad tirisay wax guuna kuma jirin marka ee, alaabta taala gudaha madxafka wax fac weyn ma ku jiraan wax hore oo taariikhdii soomaaliya ah ma yaalan
horta de waa waa waa jiraa waa haddii aad joogi lahayd baad indhaha ku daawan lahayd amba haddaynu de telefoon baynu ku wada hadlaynahay war kuulihii baa jira oo boqorkii iyo daclihii baa jira oo waxay dadkeedii hor xidhan jireen baa jira hadday diraysku mar tahay iyo hadday tahay kabihii sayga ahaa iyo hadday tahay wixii dadka dhaqanka soomaali iyagoo taswiraa oo dirays garaysan waa yaalaan iyagiioo meesha oo itabisa oo muhay hadday furatay iyo diidiskii hadday tahay youtube waa inaa waa waa yaalaan laakiin madaxa marka laga hadlayo oo bilow ah oo la shirinku isla taagaan oo maoda intaasaan hay halkaasay ku gooday waa process oo wax socda maalinba waxbaa kugu soo biirahaya marka waa run waxna waanu ka haynaa se laakiin ma dhamaystirka weli waa la soo dhurayaa dheh dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana inoogu marti ah siciid shugri oo ah aasaasihii madxafka waxaana aad su-aalihiina ka weydiin kartaan madxafka waxa yaala iyo weliba ulijeedooyinkiisa dirkaba aan u gacan haadiyo ee, dhegeysto kale dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o eda dhegeystayaasha martida barnaamijka iyo daadiyaha barnaamijkaba waan salaamayaa aasaasaha madxafka waxaan uga mahad celinayaa siciid shukri taariikhda snm ee uu kusoo ururiyey madxafka maxaa yeelay snmtu waxa weeyaan waa hal- waa hooyadii somaliland weliba waxaan jeclaan lahaa in magaca madxafka aada u bixiso halgamayadii waaweynaa ee snm saaxiibkayga boorame saxafiid xaashi abdaalana waan salaamaya waxaan xusuusin lahaa nabadda iyo amniga iyo dowladnimada aanu haysano inay snm horseed u tahay waanay ku mudan tahay waana inaga mudan tahay inaanu snm taarikh taariikhdeedii ururino haddii aan su-aashayda u galo aasaasaha siciid shukri waxaan weydiin lahaa madxafkan aada aasaastay ujeedadiisu maxay tahay wakti badan baad gelisay kharash badan baad gelisay marka ma waxaad uga jeedaa nooc ganacsi mise waxaad uga dan leedahay in dhaqankii aada jiilka soo koraya somaliland aad dhaqankii barto ma waxaad uga jeedaa inaad taariikhdeedii barto bal faahfaahinta ujeedadaada ka dambaysa wax kastoo la abuuraya kollay ujeedaa ka dambaysa ma ganacsi inaad ka macaysto aada ugu talagashay mise inaad ummadda wax kusoo celiso waa tahay somaliland baad ugu talagashay
aad ayaad u mahadsan tahay maxamuud warsame ee, soo dhowow eh, siciid shukri
waa mahadsanyahay maxamuud waa aad baa ku salaamaya maxamuud waxa weeye horta marka horeysa madxaf haddii lasoo dharaa museum magac ahaanba horta maaha waa meel taariikhe oo dadka dhaqan lagu tayinayo madaha meel ganacsi ganacsi way ka dheer tahay waxa weeye non profit organization baa weeye say ku diiwaangashan tahay taa lagu kala qorayna waa kaa taariikh eed lagama macaashiro bilaad iyo wax la qoray iyadaa la iibiya taarikhda waxyaab aad baad ugu mahadsan tahay runtii ujeedada aan meesha u sameeyey adigaana carab ku dhashay waxa weeye taariikhdu haddii way duugowdaa haddii aan daaha laga furin haddii aan dib loo soo eegin waxaa soo kacaya jiilal badan dalkeena haddaad igu taegto ama guud ahaanba baa ogtahay taarikhdeena boqolkiiba toddobaatan dhashan iyo toddobaatan waa dhalinyaro kama warqabaan anigu intaan ogahay waxyaabaha soo dhacay inta badan beegi bumbaa sagaashanidii ka dambeeyey ma garanayaan waxan waxay u ahaayeen waxay sabab waxay u dhaceen hadday sii dhaqanka taarikhika hadda waxayna waxa waxayna jaawareeriye waxaa la yidhaha in social media arrinteeda inay soomaali ay daawadaan intu ka koobnaan jiray iyo wuxuu ahaan jiray iyo amba ay fahmaan taariikhdii ka cawinay dalkan soo maray waxaa laga yaaba inta badan inay kaga mashquulsan yihiin social media soo imika inagu soo qaaday weerar adduunka lagu soo qaaday si gaar ahaan lagu soo qaaday arrin ujeedada ugu weyne waxa weeye inaan taariikh horta marka hore guud ahaan aan usoo bandhigo jiilasha soo kacaya inay fahmaan wixii tegay si ay u gartaan waxa jooga iyo waxa soo socda taasaan muhimiyadda weyn saarayay waana jeclaaba iiga jawaabay su-aasha laakiin ujeedada ugu weyne waa kabalaa waayahay ee, siciid waxaad ee, nala wadaagtaa haddii suurtagal kuu tahay wakhtina waad gelisay tamar badanna way kaa gashay sida aad ge- sheegtayna maalgashiga adigaa lahaa marka marka aad isku darto intii aad diyaargaroobeysay furitaankii dib u habeynta xarunta ee, dhaqaale maxaa ku baxay walaalow dhaqaale waxaa ku baxay dee waa lacdaal horta waxa guri uu ka koobaya kuu sheegaya waxa weeye horta laba dhismo oo waaweyn oo cadiina bixin maayo ilaa saddex kun iyo toddoba kun ku fadhiisnaa ilaa soo boqol intaas warbitinaya waa area kala dallaaran dhismayaasha waxa weeye laba display factory oo waaweyn laba hoola waaweyn iminkana aan kusha kasii saarayba foor ahay anigu kala galay laabaren dhawaan isna furmaya waxaa kaloo jira ofisyada iyo xafiisyadii shaqaalada aan ku shaqaynayay waxaa jira theater aan ilaa imika isla shaqeeya oo ilaa boqol iyo soddon dad qaada oo aan dhalinyaradu imika aan ku casiyo si volunteer ay u yimaadaan ay dhaqankii iyo heesihii iyo sayla caawii iyo heesihii kale ee rabixin maayo hadday tahay ergaabeen iyo intaas shaqeeyaan way isbaraan marka haddii aan kuu sheego intaasoo dhan marka uu kala baxo iyo dayradkiisa iyo wixiisa ku baxay lacag ah gaadhaysa ilaa saddex boqol iyo shan iyo labaatan kun oo qaale dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a waxaana noogu marti ah siciid shukri oo ah madxafka saryan ee magaalada hargeysa aas-aasihiisii siciid marka haddii dhaqaalaha intaas la eg uu ku baxay maalgashiga inaad adiga lahaydna aada horey u carabowday ma jiraan gacan iyo taageero ay dowladda somalilan iyo weliba degmada hargeysa iyo dadka ganacsatada ama maalqabeenka ahi ay ka geysteen in madxafkani uu istaago horta waxa weye waxay u baahan yahay in jaamaca ugu baalalayso dadka fikirka muhiimkeedu waa fikir aan dadkeenu hore ugu bislayn inkastoo dee wax weyn dali horeba hadaysa uu ka faraajirta laakiin dadaaladii inuu raacay nasiib daro fikirka idib loo soo nooleeyo lix iyo labaatan sanoo dabadeed dadkii jiirashii hore dhacay meesha ka baxay waxay dhaba dadkii noo yihiin dhibaatada uu leeyahay horta waad garan kartaa iyo cidda tabar ah kuu gelin kartaa marka halkaanaa dadka soo dhigay oo waxoogaagii aan tensionkii iyo aan ka qaatay inaasi meeshakooda shaqayn jiray muddo dhowr iyo toban sanadood ayaa horta qayb ahaan anigu aan geliyey oo ah lacag inteeda badan ee aminka aan kuu sheegay laakiin waxoogaa gacan qabashada iminka laabreerigan aan dhigtaayo o dhan waxaan ka helay muxuu haaye wasaaradda maaliyadda ee somaliland oo igu gacan qabatay oo iyana muxuu haaye gacan iga siisay inaan dhigto laabreeriga waxaa kaloo gacan iga siiyey collectionka markaleeyay maatiriga qaarkood oo iminka wixii itemkii hore qaadaaba lacag buu fadhiyaa dalkeedii ii bilaashay xaamado jiraanba kolkaa waxyaaba badan oo dadka ay ii sameeyeen iyaga wasaaradda maaliyadda baarlamankuna baa jiray baa jiray oon aada ugu mahadnaqayo markii anigu aan physical structurkii waxaan aan sameeyey waxna aan ku daay runtii gacan baan ka helay laakiin ilaa imika xaggan qolooyinka muxuu ahaay maalqabeenada ah iyaga weli waan isu sugaynaa waana u fadhiyaa inay halkan kasii qaadaan wakhtiga aad qabanqaabinaysay iyo shaqada hawsha aad gelisay iyo maanta heerka aad joogto aad fiirisid maxaad is leedahay micno ayay kaaga dhigan tahay adiga wallaahi kaana waa su-aal wanaagsan waxa weeye horta anu marka soo ritaayarbooday labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo ilaa iminka waxa weeye marka laba sanadood oo dhow dhow marka lix laba kun iyo lix iyo tobankii laba iyo tobanki waa arkay labadaas sanadood waktigeyga waxaan u horay inaan horta aan darbageliyo museumkana aan halka aan doonaya aan gaarsiiyo weli maan gaarsiiyo wuu fog yahay waa process ilaa imika waxaan ku xisaabtamaa inaan hayo boqolkiiba konton inaan gaadhay ayaan ku xisaabtamaa marka aan eego laakiin waxyaabaha badan ee duruufa ay hortaagan kulley waxa weye wixii waxay u baahan tahay tababar aqooneed xaggii trainingkii dadkii la shaqayn lahaa ciddii laabreeri ahayn lahayd ciddii qolooyinka inoo dhimanaya dadka soo siyaaranaya bari lahayd ee sharxi lahayd intaasoo dhami aniga in kale oo caawiyo oo aan saaxiib maha kudhiiso archeologiiso maxamed magan wayraa maxamed alla magan iyo dhowr oo kale faarax nuur inaan wahaa dhalinyaro intaasaan horta ku dhahay ilaa afar shan bofaadaba ku dhahay laakiin capacity building ama xataa dee tababarka iyo wax badani waa isugayaan maxaad qaban jirtay oo aad ka soo fadhiisatay lix iyo tobankii baan shaqada ka fadhiistaa tiri waxaan ka shaqayn jiray anu united nationkaan u shaqayn jiray peacekeeping operationska oo aan dalal badan ka shaqeeyay kamid ahaa liberia bahaash muxuu ahaay south sudan darfur iyo joogi jiray ee meelahaasa anigu soo maro fikraysaa ee aan ka shaqayn jiro oo hadda iska ahaa u nimankaa unku shaqeeyo peacekeeping forceka oo dhinaca civilianka ah marka halkaasaan in badan ka shaqeeyo runtii waayahay siciid waxaa muuqata in saryan madxafkani hargeysa uu lugihiisa ku istaagay oo uu shaqaynayo marka qorshaha maxaa kugu jiro inaad magaalooyin kale oo somalilanna ka furto mise kan un inaad ballaariso oo madxaf weyn aad ka dhigto walaalo horta kani waxa weeye waa weelkii weynaa wey waa ceelkii weynaa ee lagu soo aroorayay qorshaha dambe soo socdaa waxa weeye in meelaha kale ile taariikhku maaha uun inta yaraan ku koobanahay ee inaynu roolkiiga waaweynaana gaadhno awdal oo saylac ay kamid tahay magaalooyinkii weynaa buloxaad oo magaalo weyn ahay ilaa iyo sanaad ceergaabo intaas oo dhan ilaa iyo kale oo dee meelihii daraawiistii ay hay-adkiisa ay ka dagaali jireen berigii wax badan badan badan baa dee qorsho haddee loogu saafiyay ahayn loo garagalo dad badan oo meelaha kasoo jeeda hadhoon aan soo dhimaado aan museumka aan u samayno symposium amba aqoon isweydaar sidii aan ugu sugi lahayn gobolada kale laakiin waa dee waa doo waktigeed iyo doorkeed iyo tabarteed ugu dambayntii taariikhda markii madxaf iyo wax la mida la diyaarinayo ama qeybaha ugu fududee buug la qorayo dadka intooda badan heshiiskuma ahan oo taariikhda ninba il goonia ayuu ku fiiriyaa sida dhegeystihii boreman ka soo hadlayay ee saxardiid aad ka maqlaysayna ay aragtida ay dadka somalilan ee daafaha ka qabaan s n m way ka duwan tahay tan dadka dhexe ay ka qabaan marka sidee ayaad is leedahay u miisaan hadda iyo hadhowba marka aad soo bandhigayso wata hadday dee taariikh ay taariikh tahay oo oo waala macmuul inay qolo walba dhinac ka soo eegto laakiin wax dhacay oo taag haddaan soo bandhigo burburkii magaalada hargeysa ka dhacay iyo dayaaradihii ay oo meesha ku sawiran iyo nimankii la soo diraysa taabakitaankaa meesha yaalla dee horta wax la taabo karo oo la arki karo ciidamaha ay dafiri karin su-aasha garabka alla waxa weeye war waxaan ismay u dhaceen maxay ku yimaadeen waxaan soo sawirayaa xerihii qaxoontiga oo dalkii barigii hore sadankihiisa maysamay la dagaalamaya ummadii hargeysa joogtaayo u baxday maxaa keenay dadkiina xaggaa ugu baxaan horta taariikhda marka sidaa ugu fahamsanta ay dad tahay su-aalaha imanaya waa soo gelayaa yaalaan soo garanaysa marka anigu dee kama qabo dictariga inta anigu saan u arkaayo iyo iyo uquusha kale iga duwan waa laga wada hadli karaa waa laga faaloon karaa ma aha oo muxuu ahaaye muxuu ahaaye waxyaaba dee aan garanka ugu kala duwanya way jirayaan waa tahay intaas ayaanu ku gebagabeynaynaa siciid shukri oo ah aasaasaha madxafka saryan ee magaalada hargeysa wakhtigaaga waa kaaga mahadcelinaynaa waa mahadsantiin jano v o aad iyo aad waa mahadsantiin aad iyo aad dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynay madxafka cusub ee magaalada hargeysa ee saryan intaa ayuu nooga egyahay tan iyo kulantadeenna dambena waxaanu idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh
jaamac buulle jaamaca ayaa soo diyaariyey nalana socodsiinayey barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o jaamac maxaa noo xigay aad ayaad mahadsantahay caashahay maamulka goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegay in ay isa soo tarayso isa soo dhiibista ay isa soo dhiibayaan ciidamada maleeshiyaadka ee al-shabaab ka soo goosanaya waraysi uu siiyey idaacadda v o eda wasiirka in uu soo goosashada dhallinyarada dhabaljabka ku tahay al-shabaab cashe ibraahim aadan ayaa ka wareysatay soo goosashada dhallinyarada xasan maxamed xuseen oo ah wasiirka amniga ee koonfur galbeed ahna kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa waxa uu maamulku qabanayo iyo si ay u dhiirigelinayaan imaatinka maleeshiyaadkaasi maalmahan dambeba waa ay socotaa howlahaas raggii cadowga horay uu maskaxda uga habaariyey oo gartay xaqa gartay wax ay ku jiraan inays aheen wax diina ama wax islaamnimoa gartay waxay ku socotaa si xawliya inay yimaadaan ay dib ugu soo noqdaan dadkooda iyo deegaanadooda meelaha inta badan hadda ay soo gaareen waxaa kamid a degmada berdaale la dhaho waxaa kaloo ku jira degmada diinsoor oo haatan ani aan ku suganahay waxaa kaloo jira degmooyin badan sida qasax dheer oo kale meelo badan ayay ka socotaa oo ciidamadaynu ay joogaan howlgallana ay ka wadaan issoo dhiibista meelahaas dhanna ay ka socotaa marka isa soo dhiibistan ma mid saraakiishan iyaga dhinacooda ka dhalatabaa mise waa dadaal gaara oo maamulka uu samaynayo oo uu dhallinyaradaasi kaga soo jarayo al-shabaab wa wa xaqiiqo waxa waxaa jira dadaal lagula hadlay dhalinyarada ama socdo waawaan oo dhinaca dawladda ka socoto sidii ay ugu soo biiri lahaayeen dadkooda iyo dalkooda howlahaas waa ay socdaan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa waktiyada soo socda ama maalmaha soo socdana tira xoog loo intaas ka badan inay soo gaari doonaan deegaanadan koonfur galbeed ayaan rajaynayna insha allah tirada ilaa iyo hadda isa soo dhiibtay eh, ma diiwaan geliseen oo ma haysaan tiradooda tiro badan ayaa jirto en- en maalin walbo iyo saacad walba waxaa jiro en, rag cusub oo horey ka imaanayo maadaama ay en, bilaawatay en, shaqadii shaqo ka duwan en, wari be- berigii hore waxaa jiri jiray in qofkii laba ama isbuucii ama bishiiba ay yimaadaan laakiin hadda en, ciidanka imaanayo oo dhinacaas ka imaanayo waxay iskula socdaan toban toban labaatan labaatan intaba shaqada waa ay socotaa insha allah marka tiro ma la hayaa intay leegyihiin ilaa hadda wallahi tirada rasmiga cashoy waan waa idin soo sii doonaa Een, haddaba saacadda aan taaganahay een, degmooyinka ka mid a deegaanada koonfur galbeed qaarkood waxaa la ii sheegaa rag inay weli ay ay- ay socoto shaqada ilaahay idinkii tirada rasmigaana waan soo gudbin doonaa insha allah marka kooxdii u dambeysay hadda ee idin soo gaartay mise tiradoodu dhammayd Ee, ragga ugu dambeeyey ee ee shalay ina soo gaaray ilaa iyo tobaneeyo ayay gaarayaan kuwo kaloo badanna waa ay soo socdaan insha allahu tacaala xaggee ku sugan yihiin waxay joogaan meelaha ciidamada ay degan yihiin ayay yimaadaan kabacdina inta u badan waxaa loo soo gudbiyaa een, caasimada kumeel gaarka ee aan joogno ee magaalada baydhabo kuwa ugu dambeeyey hadda ee, waxay joogaan degmada berdaale Een, kuwo kale hadda waxay joogaan meesha hadda aan ku suganahay oo aan gaaray oo aan raba inaan hore isu sii raacno baydhabona waa ay soo gaareen shalay iyo qaaraa soo gaaray hawshu sidaas ayay u socotaa marka tusaale ahaan marka dhallinyaradan ay isa soo dhiibaan oo al-shabaab ay ka soo baxaan ee maamulka isu soo dhiibaan xaggee marka iyaa gacanta ku qabta sidee loola macaamilaa Een, dhalinyarada een, waxay garowsadeen wax een, cadowga nimankaa noqday oo ummadan soomaaliyeed dhibaateeyey ee al-shabaab waxay ku jiraan inay saheen wax wanaagsan awalba waxay weysnaayeen dhalinyaradan waddo ay ku soo galaan ee dadkooda dib ay ugu soo noqdaan ayay weysnaayeen alxamdulilah hadda waddadii ayaa furantay waxaan rajaynaynaa inta ku harsan deegaanadan ee deegaankan u dhasata gebi ahaantoodan inay soo wada xaroon doonaan insha allah marka marka ay maamulka isu soo dhiibaan sidee wax u dhacan haddaad bal sharaxaad ka bixisid way yimaadeen sida la sheego een maamulka isu soo dhiibeen iyagoo al-shabaab ka tirsan markay maamulka isu soo dhiibaan kadib maxaa qorsho u diyaarsan ama maamulka siduu ka yeelaa sida aad la socotid ee dhalinyarada marka ay timaado marka hore inta is imaan ka hor waxaa jira wadahadallo een een een la xiriira ayaga iyo wasaaradda shaqadeeda een ama dadka soomaaliyeed oo deegaanada ku sugan oo wasaaradda ayaga la soo xiriiro een insha allahu markayna soo gaaraan dhalinyarada waxay noqdaan kuwa een ayaga ra'yigooda ama taladooda la dhegaysto inta badan waxbarasho loo sameeyo xarun weynna waxay ku taallaa magaalada baydhabo ee een een wax lagu baro ee nimanka is soo dhiiba insha allahu cid walba noo timaado oo dhinacayna soo aado annaka dee awalba een dad soomaaliyeed oo naga maqnaa wiilashayna oo maqnaa waaye Ee, waxaan ula dhaqanaa sidii dad kuwa hore nala joogay aan ula dhaqanaa ula dhaqanaa Ee, waxay noqdaan kuwa wax barto wax alla wixii baahidoodana waxaan isku daynaa inaan dhammaystirno baahiyo gaara oo ay sheegtaan miyaa jira de dad iska dhibaataysada waad la socotaa oo oo- oo oo dhibaatada mid lasoo koobi kara maahan Een, wiilal yar yar oo- oo intooda badan qaar hataa waxaa jiro aan weli een, ee, sideed iyo tobankii sano aan gaarin dhibaato badanna lagu haya de baahidood mid lasoo koobi kara maahan baahiyo badan waa iska jiri karaan marka maamulka gudihiisa ay yimaadaan oo magaalooyinka ay yimaadaan kadib sidee lagu hubiyaa in fikraddii xagjirka ahaa ee ay aaminsanaayeen inay ka baxeen iyo in ay weli kusii jiraan sidee idinku ku hubisaan waa la kala baaraayo waxaa joogana nabad sugid ayaa joogta oo howlahaas ayagana loo tababaray Ee, dee wax burabalena kama yimaadaan dhalinyaradana waxay garowsadeen wax ay ku jireen inay ahaayeen wax qaldan insha allahu tacaala kuwa kalena waxaan rajaynaynaa inay imaan doonaan wixii harsan n xasan waxaad horey carabka ku dhufatay in isa soo dhiibista dhallinyaradan ka tirsan al-shabaab inay si xawliga ku socoto maxaa taa ugu wacan bay kula tahay ama keenayaba waxaa keenayo een, ayadoo dadku ay garteen wixii ay ku jireen inaysa ahayn wax wanaagsan number laba waxaa waaye een, dadkii oo aan dib u bilownay in la wacyigeliyo lala hadlo qolo walba een, ama qof walbo wiilo wiil hadduu ka maqan yahay wiilkiisa ula hadlo een, wasaaradda oo shaqadaas sii laba laabtay ballanqaadyo kale oo jira qofkii een, een, nimankaas een, cadowga iskaga soo tago ama hanti ka keena in hantidii markaas een, ayada nafteeda wixii uga baahanaa looga loogu bedelaayo hantida waxaad ula jeedaa sida hubkoo kale maalmihii dambe waxaa jiray ee, gawaari nooca qoryaha uu saaran yahay ee lagala soo tagay nimanka cadowga ummadda ku dhibaateynayay ragga gawaaridaas la yimaada waxay leeyihiin abaalmarin aada u badan waxaa nagu maqaalo ah xasan eelay in n isu soo dhiibistan inkastood carabka ku dhufatay in fikradihii xagjirka ahaa ay aaminsanaayeen inay dhallinyaradan ka baxeen haddana wixii ka dambeeyey isu soo dhiibistii abuumansuur in dhallinyaradan ay yihiin dhallinyaradii markii horeba sida gaarkaa ugu xirnaa abuumansuur maxaa taa ka jira hadde odayga mukhtaar ahaana haddii asiga naftiisa de waa la socotaayo muddo shan sano ka badan ayuu wuxuu joogay meel asiga oo deegaankiisa uu ku dhashay asigoo markaas ogaaday wax lagu jira inay yihiin wax diin la-aanah hade arrintaas annaka hadda maba diidayna haddii odaygii uu yimid wiilashana waxaan ka rajaynaynaa gebi ahaanteedu inay soo dhamaystirmeen haddii meeshii la ogaaday wax diina iyo wax caqliya midna inuusa olin haddii la ogaaday waan rajaynaynaa gebi ahaanteedu inay soo dhamaystirmaan
kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga koonfur gableed galbeed xasan maxamed xuseen oo u warramayey wariyahayaga caashi ibraahim
mar kale fiidnimo wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan hanti dhowraha guud ee somalilan siciid saleebaan mirex ayaa sheegay inay baaris iyo dib u eegis ku sameynayaan lix iyo toban shirkadood oo wadani ah oo heshiisyo gaar ah la galay hay-adaha iyo wasaaradaha xukuumadda shirikadahaasi waxaa ka mid a kuwa haamaha shidaalka berbera waxaana hanti dhowruhu uu sheegay inay baarayaan shirkadahaasi iyo heshiisyada ay la galayaan dowladda waraysi uu xafiiskiisa ku siiyey waryaha v o hargeysa sagal mustafa xasan ayuu uga waramay talooyinkan cusub ee ay tallaabooyinkan cusub ee ay qaadeen haddaan kaga waramo dee hantidhowrka qaranku waxa weeye waa hay-ada caalamkao dhan ka jirta hantidhowrku sida ka muuqata magaciisa wuxuu ilaaliyaa dhammaan hantida qaran leeyahay hanti guurto ha noqoto sida gaadiid maraakiib diyaarado hanti ma guurto ha noqoto sida dhismayaal dhul kaabayaasha ama ilaha dakhliga hanti dhowrkuu qaab noocaas u shaqeeyaa wuxuu baalans gareeyaa wasaaradda maaliyadda iyo dhammaan hay-adaha kale qaranka ee wada shaqeynta leeyihin waxaad sheegteen inaad baadhis iyo dib eegis fara badan aad ku sameynaysaan shirkado heshiisya ay la galeen hay-adaha qaranka sida wasaaradaha heshiisyadaasi maxay yihiin shirkaduhuse maxay yihiin wallahi su-aasha soo soo noqnoqotay dhowr jeer oo la weydiiyey su-aasha waxa weeye heshiis haddaad aragto ama heshiis caalami ha noqdo ama heshiis maxalliba ha noqdo oo loo kala heshiis walba wuxuu leeyahay wakti iyo muddo wuxuu leeyahay conditions ama shuruudo labada dhinac u dhexeeya haddii dhinac ka baxo dhinaca kale heshiisyadanna waxa weeye aanu iminka anagu dalbanay waa heshiisyo ka mid a kaabayaasha dhaqaalaha ee qaranka somalilan ama ilaha dakhliga waxa weeye ilihii dakhliga ee markii hore dowladdu gacanta ku haysan jirtay oo dad muwaadiniin ah ay xukuumadihii kala horreeyey oo kasoo bilow madaxweyne ibraahim cigaal ilaahay u naxariisto madaxweyne daahiryaale madaxweyne siilaanyo muddo dhowr iyo labaatan sanadooda waa heshiisyaga la dambeeyey oo muddadoodu kasoo bilaabayso dhowr iyo labaatan sannadood marka macnaheedu waxa weeye dee heshiis wal bakti buu leeyahy maadaama ay yihiin heshiisyo ku salaysan kaabayaasha dhaqaalaha ee qaranka ama ilaa dakhliga jamhuuriyadda somalilan waa heshiisyo mar walba ay tahay in hanti dhowrka qaranku ogaado heshiisyada talagalka miisaaniyadda qaranka way soo galaan inaan wax ka ogaano ayaa muhiima marka heshiisyada ujeeddadaan ugu yeedhaynay muwaadiniinta lala galay heshiisyadaas heshiisyadanu helayna way yaalaan wasaaradihii la galay dhowr iyo toban wasaaradood oo heshiisyadii way yaalaan xukuumadda u haysaa laakiin waxaanu jeclaanay inaanu baranno oo aragno shirkadaha laftigooda iyo meelaha ka shaqeeyaan meelaha ka howlgalaan qaabka u shaqeeyaan heshiisyada laftigooda aanu eegno contact informationkooda hello haddii aanu dee wax su-aalo u baahano marka heshiisyadan ka hadlayna ku haweye
heshiisyadan iyo xilligan maxaa kusoo beegay baynu odhan karnaa wallaahi waxaa kusoo beegay de horta aniga xafiiska ku cusuba waxaa jooga xafiiska muddo afar bilooda waana qeyb ka mid a shaqadayda inaan ogaado scoobka shaqada inaan ogaado heshiisyadii inay yaalaan inaan ogaado qaabkii shaqadu inay sideed u socoto markaa ujeeddo ka dambeysa ma jirto heshiisyada qaarkood waxaa la sheegayaa sifo sharciya inaana aanay maxaan idhahdaa soo marin kuwaasi oo kale maxaa laga yeelayaa wallahi ma odhan karo sifo sharciya may soo marin waayo waxa markaad aragto ayaad odhanaysaa waxaase sifo sharci u maray iyo waxaas sifo sharciya ma marin marka ma odhan karo wax sifo sharci ma marin laba masalo looma odhan karo horta waa mida dee institution wasaarad ayaa bixisay oo institution sharciga bixiyey waa laga yaabaa in wax ka khaldanaan karaan oo wax ka dhaynaan karaan waa laga yaabaa in heshiiska laftigiisu muddadiisu dhammaatay waa laga yaabaa in ay heshiiska ka mid tahay in recall lagu samayn karo any time loo yeedhi karo laga bixi karo labada qole labada dhinac dhinacii doonaaba uu xor yahay inuu jabiyo yacni waxyaaba fara badan ayaa ka mid ah laakiin ma odhan karo heshiisyadaas sharci ma ahayn kuwa waqtigooda uu ka dhacay oo kale matalan een, kuwaas maxaad ka yeelaysaan wallaahi waxaynu ka helaynaa dee wax kasta oo dhaca oo laysan kasta oo dhaca ama heshiis kasta oo waqtigiisu dhammaado dee dabaogis baa lagu sameeyaa dabaogista lagu sameeyo ama waa la cusboonaysiiyaa ama ciddii markii hore la siiyaaba ka maaranta ama ciddii bixisay baa ka noqota marka kaas wuxuu leeyahay dee waqtigiisa markaanu iska dhamaadno insha allah adilaga Wanaag. Een, kalsooni intee lag baad ku qabtaa shaqadan aad qabanayso een, maadaama xukuumaddu ay isbedesho oo hadda xukuumad cusub ay dhalatay een, kalsooni intee lag ayaad ku qabtaa inaad heshiisyada intaa leeg aad baadi goobto oo mid kastaba aad meeshiisii ku ogaato oo islamarkaasina een, tallaabo noociya ku qorshaysan aad ka qaado wallahi wax lumaya ama dayacani ma jiraan heshiis walba oo la helaya iyo meeshuu yaallo oo dee filin baa jira wasaarad kasta wuu yaallaa Een, wa- wax lumaya oo dayacmaya ma jiraan boqol kiiba boqol baan waxaynu ku kalsoonnahay Een, in sida ugu wanaagsan heshiisyada waynu helaynaa Een, dee go-aankana waxaa leh xukuumadda jamhuuriyadda somalilan dhinacyada heshiisyada galaa iyaga laftigooda go-aan leh inay ka baxaan inay sii wadaan marka dee go-aan baa ka soo bixi doona insha allah dileela
weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqankii hidaha waxaa inoola diyaara axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal hababka oraahda sarbeeban ee soomaalidu ay ku timaadaa waa dhowr waxay ku timaadaa tiraab iyo maanse labadaba habka sarbeebta tiraabka ku timaada oo barnaamijka maanta aan ku soo qaadayana aan ku tusaaleeyo shaxaafeedda aynu googaalaysiga u naqan waa hadal dadban ama daahan oo tudciyo isu raacsan la iskuna xujaysto waa qayb ka mida qaybaha hiddaha dadweyne ee astaamaha suugaaneed leh inta badanna dhallinyarada da'da yari ay habeenkii ku caweysimi jireen gaar ahaan kolka ay hawshu soo idlaato ee golayaasha xoolaha iyo ardaayada aqalada lagu soo wada ururo waa cayaar oraah gaaban ku salaysanoo rirmiyigii soomaalidu ay maskaxda dhallaanka ku korin jireen garaadka kurayada ay ku soofayn jireen iyada oo madadaaladuna aanay meesha ka maqnayn haddaan isku dayo inaan sii qeexana googaale waa tilmaan guud mar ah oo laga bixiyo mood iyo nool wax bulshada dhexdeeda laga yaqaan isla markaasna wax kale looga dan leeyahay tilmaantaas la daboolay waxaa yeelan kara markuu qof soo bandhigana mid kale oo ka soo horjeeda ayaa laga doonayaa inuu sheego noolaha ama shayga loo guud maray waxaa runtii looga jeedo sidaas ayuuna xariggii ku furmaa aan haddaba si yaro faahfaahsan u tusaaleeyo cayaartaas oraahda sarbeeban ku dhisani sidii ay u dhici jirtay inkastoo aan filaayo in la iska iloobayo reer miyi iyo reer magaalba bulshada soomaalida dhexdeeda ay maanta kuwa daba yar tahay yeelkeedi laba kuray ama laba kooxood oo dhallinyaro ah ayaa golaha ku soo ururta iskana soo horjeedsata wiil baa kolka hore soo booda oo cayaarta ku fura ereyga weligeedba lagu furo kaasoo ah googa ku dhinaca kale ka soo jeeda ayaa ugu jawaaba cadale dagaamada soomaalida meelo ka mid ahna cigalle ayaa markaas oo kale lagu jawaaba kuraygii hore ayaa soo rita oo kan uu la cayaaraya ku xirta hal madoobi hawd miratay wiilow ma sheegi kartaa waxa aan ka wado hasha midabkeedu madowga yahay iyo hawdka ay midhato kii la xujaystay hadduu garto wuxuu ku furayaa waa injirta isaga oo bahashaas uskaga ku dhex noolaata hasha ku fasirtay timaha dadka ee ay gashana hawdka u maleeye haddiise uu sidaas garan waayo cayaarta ka qaybgeli maayo haddii isaga ama mid ku taalihii aanu keenin googaalo kale oo kuragii awal wax xiray iyo kooxdiisuba ay furi waayaan duruucyadii lagu googaalaysan jiray ee tan iyo dhallaannimadii aan weli xusuustayda ka bixin waxaa ka mid ah walbac walbac wangeesa leh oo qumbaha ay ku furi jireen afar gamooni god ku wada yoontay waa naasaha geela ama kuwa looda ayay ku furi jireen naasihii waxaa loo sawiray sidii ay yihiin afar gamoon weelkiina waxaa laga dhigay god ay ku kulmaan waana kolka hasha ama saca la lisaayo guntin macaan geed la fuul waxaa lagu furi jiray nafta oo ah wax qof waliba uu aada u jecel yahay aadna u ilaashado dudun goobteed duuma kugu lagade waa hurdada ayaa lagu furi jiray xerada iyadu waa wada uloo ula qaada male waxay ku furi jireen dhogorta adhiga oo xerada buuxisa waxse aan lagu qabsan cali kuu yimid cali kaa tegay barcar kala garo waxay ku furi jireen tukaha oo isku wada midab ah dadkuna aanu kala garan karin lab iyo dhadig yar iyo weyn mid hadda dhashay iyo labadii iska dhashay giddi way wada madow yihiin sidaa darteedna wax si dhif a loo arko markay soomaalidu isu tilmaamayso waxay tidhaahdaa waxaas iyo waxaasi waxay dhacaan oo keliya markii tuka cad la arko tuka cadna lamaba arko marar kale waxay isku xili jireen colku dilay ciidan mood waa qodaxda ayayna ku furi jireen dadka miyiga ku nooli siday og yihiinna qofka qodaxdu kolkay meel ka muddo oo qeyb uu iska siibo waxbaa jirkiisa kaga hara dabadeedna wuxuu doontaa qodax kale oo uu haraagaas isaga bixiyo sidaa darteed iyada ayaa col u ah isla iyada ayuuna u qayshadaa ciidanna u noqota faryaro dhoon sidata waxay ku furi jireen barida idaha iyo dabadhilifta ka laalaada ee inay sidato la moodo faryarada waxay ka wadaan dabadhilifta dhoonta oo ah hambiyood weynna barida ayay ula jeedaan subxaanya sandullaysan waxay ku furi jireen irbadda subxaanyada oo ah halaq sunraawo ah aadna u dhuuban irbadda qudheeda ayay ula jeedeen dunta lifaaqa looga dhigana waxay u ekaysiinayaan sidii qalab lagu sandullaynayo sacmadooba seeri kici waxay ku furi jireen doorshaanka oo markuu duulaayo baalashiisa badan ee kala sarreeya uu xiin xoog lihi ka yeedho malaf malaf ma laqayooto waxay ku furi jireen mindida oo inkastoo kurus iyo walanqa badan lagu googooyo aan waana lagu laqanyoon see cuni mayse isguduudis isgaroobis aan la guursan waxay ku furi jireen dudunta oo siyaabo kala duwan aboorku u sameeyo mar uu inta aada u dhuubo uu haddana aada u dheereeyo mar uu ballaariyo mar uu godad u yeelo oo haraqa ku martigeliya iyo wax adibma u eg mar uu dhinacyadeeda ka bixiyaba si guud markii loogu dhabagalo inkastoo googaaluhu uu tuuciyo gaagaaban u badan yahay haddana waxaa jira qaar dheerdheeroo haddana habdhac leh sida kuwan soo socda waxaa ka mid ah wax cirka tiir ku leh dhulka tiir ku leh tagooga orgi leh tunka sharax ku leh waxayna ku furi jireen qansar roobaadda waxay kala odhan jireen hooyaday afar gabdhood bay leedahay oo labay u subagtaa taas oo iyana ay habeedda geela ku furi jireen waxay odhan jireen afar nin oo isku raar ku fadhida oo aan salaan isla gaarin naasaha geela ama kuwa looda ayay ku furi jireen waxay odhan jireen wax barabara leh bara shaydaan leh san qaraf ah leh sixirowagoogga waxayna ku furi jireen diinka mar kale waxay odhan jireen xagga bari tegay xagga bogox tegay bambanaansaday buulal shaydaan oon la ii dirin geel ka soo rogay waxayna ku furi jireen dabaysha waxay haddana odhan jireen aabbahay laba guri buu leeyahoo midba mar buu galaa taasna sanka looda ayay ku furi jireen waxay u jeedeen carabkeeda oo labada dul ee sanka ay marba mid geliso boqolaal caynkaas haatanse tiro aada u yar laga yaqaan ayaa lagu googaalaysan jiray oo dhallinyarada reer miyiga ahi ay isku maandhugan jireen maantana markaan eegno bulshooyinka reer magaalka ah waxaa malaha halkii googaalaysiga ugu jira shaxda afargeesta ah ee dadka rukunka u ah ay jaraa'idku u soo bandhigaan maalin ka mida maalmaha toddobaadka tan jaraa'idka casriga ah haddii looga jeedo in lagu layliyo aqoonta afka ee akhriska iyo dugsiyada uu qofku ka helay waxay soomaalidu googaaleysiga ku kobcin jireen aqoonta kurayga ee ku saabsan dhaqanka degaankiisa iyo wax walba oo ka jira fikradaha laga haysto amaba loo ekaysiin karo si kastaba ha ahaatee googaaluhu waa erayo tira yar oo aaraaba la moodo xagga qaafiyadda inuu maansada ka salsallaabo markiisa hore waayeelka ayaa curiya qof keliyana looma aaneeyee waa dhaxal dadweyne oo la wada leeyahay taasoo uu kala mid yahay qaybo kale oo suugaanta tiraabka lagu curiyo ku abtirsada sida mahmaahda iyo sheeko xidhiirada tusaalayaashii aan soo bandhigay sida laga garan karana dhammaan weeraha lagu googaalaystaa waxay xambaarsan yihiin kasmada iyo hiddaha ummadda sida xoolaha la dhaqdo dugaagga hilib cunka ah duurjoogta haadda iyo dhammaan wax walba oo ay bulshadu degaankeeda ku taqaan inkastoo aanu soomaalida ku koobnayn ummado kale oo badani ay la wadaagaan haddana googaaluhu wuxuu ka mid yahay sababaha loogu qaadan karo af soomaaligu inuu yahay af guun ah inta loo malaynayana uu ka da'weyn yahay af hodan ah oo waayo hore soo dhismay heerkiisii ugu sarreeyana gaadhay saddexdii qarni ee u dambeeyey kii siddeed iyo tobnaad kii sagaal iyo tobnaad iyo kii labaatanaad haatanse nasiib darradiisa waa af laalaada waa af tabaalaysan oo xaraarug ah sida wax walba oo soomaalida ku saabsaniba ay xaraarug u yihiin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo mid lamid ah hadduu eeba
axmed faarax cali idaajaha iyo barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka dhegeystayaal halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a
subax walba kuwaa berisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
weli dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington fiid wanaagsan ayaanu idin leenahay bal haatanna caashe ibraahim aadan oo stuudiyaha igula sugan aan ka codsada inay noo dulmarto wararkii caalamka ugu doorka roona aad baad umahadsan tahay jaamac aan ku bilaabe wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa ku tilmaamay cunuqabateyntii u dambeysay ee qaramada midoobay ee dalkaasi ay kusoo rogeen inay la mid tahay ku dhawaaqid dagaal iyo is-hortaagid dhaqaalaha dalkaasi warbixin laga akhriyey wakaalada wararka ee dowladda kuuriyada waqooyi ee k c n a ayuu afhayeenka wasiirka waxa uu ku sheegay inay gebi ahaanba diidan yihiin cunuqabatayntaasi cunuqabateyntan ayaa lagu sheegay inay jawaab u tahay tijaabadii u dambeysay ee gantaalaha qaaradaha isaga kala goosha ee ay ciidamada kuuriyada waqooyi ay tijaabiyeen jimcihii ayay golaha ammaankai qaramada midoobay si wada jira ugu codeeyeen in cunuqabatayn hor leh oo lala beegsanayo kaabayaasha barnaamijka gantaalaha ee dalkaasi kuuriyada waqooyi dowladda dhanka bidix u janjeerta ee dalka venezuelana waxa ay bilowday inay sii dayso maxaabiis siyaasadda u xirxiran tallaabadan oo naruuro kooban u noqonaysa mucaaradka ah ayaa xukuumadda madaxweyne nicolas maduro ay go'aansatay in ay sii dayso ugu yaraan boqol iyo siddeetan maxbuus oo xabsiga loo taxaabay kadib markii ay ka qayb qaateen banaanbaxiyo dowladda lagaga soo horjeeday maxaabiistan ayaa la sii dayn doonaa hal mar iyadoo la filayo in hanaanka sii dayntoodana uu qaadan doono dhowr saacadood kooxaha xuquuqda aadanaha u doodana waxa ay sheegeen in dowladdu ay hayso maxaabiis ka badan laba boqol lixdan iyo sideed qof madaxweynaha dalka ukrainena waxa uu uga mahad celiyey maraykanka go-aanka ay ku siinayaan hubka waxgumaada dalkooda xilli diblomaasiyiinna ruush ahna ay sheegeen in tallaabadani ay tahay oo keliya ay horseedi doonto in dhiig badani daato aad iyo aad ayaad mahadsan tahay caashe ibraahim aadan dhegeystayaal haatanna waa kaalintii heesaha codka caasha cabdow iyo heesa daadooy ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa waxaana aan idinkaga tegaynaa caashe ibraahim aadan jaamac buulo jaamac iyo maxamed cabdi sandheere tan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.